بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسينية الإسلامية مضبطة عشان لها الدين تاع الحسيني هل كنا وحنا إذن كسو قدنا قيبت اللباد محاضرة كهذا ليس سنانة مسلمين فا قيبت هراء وحنا كسو قاعدنا حقيرات ومحي dadka la xaqiro dhibaato intee leeg ayay ku leedahay maxaase uu kala kulmayaa qofka dadka muslimiinta ah xaqiraa if iyo aakhirada qaybta labaad ee muxaadaradan waxaynu kaga hadlaynaa amaba uu sheekh kaga hadli doonaa ama aynu isweydiinaynaa dadkaasi la xaqiro ma loo guurin karaa ma laga guursan karaa waqtigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dhibaatadani ma jirtay maxaase rasuulka uu ku xalliyey ma jireen dad berigaasi isbidayay oo kuwan la xaqiraa ay u guuriyeen ama ka guursadeen su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa ka jawaabi doona sheekh maxamed cali jaamac falyatafadal mashkuuran نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد waxaynu ka soo hadalnay inay ku siman yihiin inaan la xaqirin oo mid ka mida aan la xaqirin ama qolo ka mida aan la xaqirinoo aan loo arkin inay yihiin dad liita oo inta kale ka hooseeya weli mawduucii ayaa inoo sii socdaa waxaa uu inoo taagnaa oo aynu ka bilaabaynaa musaawaatu lmuslimiina fi tasawuji minhum wa taswiiji lahum qolyaha aynu tilmaamaynay ee dulmiga iyo xadgudubka iyo gardarrada aynu ka takoornay aynu dhignay meelaan ilaahay dhigin ee ah dad reer bani aadama dad ah muslimiina sideen oo kale dad ah dad aynu wadaagno dhaqan iyo dhulba yacnii inay inagula siman yihiin in laga guursado oo gabdhahooda la guursado in raggooda loo guuriyo oo ay naga guursadaan sinaanshaha noocaasi ee dadka muslimiinta ah oo dhammi ay ku siman yihiin xagga kala guursiga iyo isu guurinta taas ayaynu ka hadlaynaa waxaa jirta marka xagga guurka laga hadlayo waxay culimmadu sheegaan wax la yidhaha kafaa'a kafaa-adu waa maxay kafaa'adu waxa weeye oo ay culimmadu ku macneeyey fuqahadahay musaawaatu zawji zawjatahu fii umuurin makhsuusa inuu ninku la siman yahay wax guursanaya ee doonayaa ruuxan dumar uu guursanayo arrimo gaar ah waa inuu ugu dhigmo oo aanay noqonin ayada iyo dadka yacni awliyadeenaahiba kuwa ku ceebaysan musaharada iyo guurka sida curfigu yahay amaa waxaynu odhan karnaa waa in ninku yahay mid kuf u ah gabadha uu guursanayo bimacnaa la siman kafaa'ada noocaasahi ma tahay mid muctabara ah oo laga maarmaana xagga guurka haddii ayse muctabaro tahay oo laga maarmaan ay tahay maxay yihiin khisaalka iyo xaaladaha iyo arrimaha loo eegaya sinaanshaha culimmada muslimiintu waxa ay ku leeyihiin saddex madhab ama saddex qowl ayaa fuqahada muslimiintu ay arrinkaa ugu kala tegeen innagoo tilmaami doonaa madhab walba marka aynu isdul taagno inaanan lagala soo baxayn oon laga helaynin ama aan xujo looga helaynin wax dadkaa lagu takooro oo la yidhaahdo laydinku guurin maayo ama laydinkaga guursan maayo madhabka ugu horeeya waxaa ku tegey sheekh lala ibnu xasmi adhaahiri waxa uu sheekhaasi qabaa iyo qolada daahiriyada madhabkiisu inaanay kafaa'adaasi iyo u qaranka noocaasi wax ictibaar le inaanay ahayn wuxuu uhi ayu muslimin maa lam yakun zaaniyan falahu lxaq an yatazawaja ayata muslimatin maa lam takun zaaniya wuxuu uhi qof kasta oo muslima oo aan ahayn mid zino iyo qarnaaf iyo gogoldhaaf lagu yaqaano aan ahayni waxa uu xaq u leeyahay inuu guursado ruux kasta oo muslima oo iyaduna aan ahayn ruux zine iyo xumaan lagu yaqaano waxaanuu yidhi ahlulislaam dadka islaamka u ehelkaahoo dhammi kulluhum ikhwa dhammaantood waa walaalo wuxu uhi laa yaxrumu calaa ibnin min zunjiyin inan ka dhashay qolada zunjiga laydhaha macnaha waa dadka madmadowee koonfurtaa suudaan ama afrikaankaa madmadow ka dhashay xaaraankamaha buu idhi nikaaxun liibni alkhaliifati alhaashimi ninka muslimiinta u madaxdaa ee reer haashim weliba reer bani haashim ah inantiisa inuu guursado xaaraan kama aha buudi bal hadda halkuu tegay ninkaa madow ee afrikaanka ah ee halkaa weliba dadka aadka usii madmadow inan ka dhashay oo muslima oon zine iyo xumaan lagu aqoonin xaaraanka maaha ama wuu u qalmaa inuu guursado ruux dumarahoo uu dhalay nin qola ahaan reer bani haashima mansab ahaana khaliifadii muslimiintaba ah ilaa hada alxad yacni wuu u qalmaa buuli waxaanu u daliishaday madhabkiisa aayadda qur'aanka ah ilaahay leeyahay inama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta hunbaa walaalaa baa ilaahay yidhi waxaa kaloo ilaahay yidhi fankixuu maa taaba lakum min annisaa waxaad guursataan kuwa idin cajabiya ee wanaagsan ee dumarka a guursada baa ilaahay yidhi hayb ilaahay uma sheegin jinsiga dumarka ee dayibka ee wanaagsan guursada buuli waxaa kaluu daliishaday markuu ilaahay soo sheegay dumarka guurkooda la xaaraantinimeeyey xurimat calaykum ummahaatukum wa akhawaatukum wa khaalaatukum wa cammaatukum ilaahay markuu yihi waxaa laydinka xaaraam yeelay inaad guursataan hooyooyinkiin walaalihiin habaryarihiin eddooyinkiin markuu sii waday dumarkaa wuxuu ihi wauxilla lakum maa waraa'a dalikum an tabtaguu biamwaalikum muxsiniina hayra musaafixiin waxaa ilaahay idiin xalaaleeyey wixii dumarkaa la soo sheegay ee guurkoodu xaaraanta yahay aan ahayn ee dumara baa ilaahay idin xalaaleeyey marka intaa ilaahay sheegay ee kuwaa nasaba ku xaaraantinimoobay iyo kuwaa ku xaaraantinimoobay nuugmada iyo kuwaa ku xaaraantinimoobay xididnimada mooyaane wax alliyaaliyo wixii kale ee qur'aanku iyo sunnaha nabigu caddeey mooyaane wax alliyaaliyo wixii kale waa laydin xalaaleeyey buuli wax kale kuma xidhin isagu keliya wuxuu ku xidhay uun ninku inaanu zaani ahayn oo hadduu zaani yahay uma qalmo ruux dumarahoo cafiifada oo dhowrsoon hadday gabadhu zaaniyo tahayna yacni nin cafiifahoo dhowrsoon uma qalmo kuf uma aha wuxuu taana u daliishaday aayadda qur'aanka ah ilaahay fii suurati nuur uu yidhi aلzani laa yankixu ila zaniyat aw mushrika wazaniyatu laa yankixuha ila zanin aw mushrik waxurima dalika cala اlmu'miniin ilaahay wuxuu yihi ninka zaaniga qaraabka iyo xumaanta lagu yaqaanaa guursan maayo zaaniyad la mida isaga mooyaane ama mid mushrikada oo ilaahay u shariig yeeshay oo aan xumaantan aan caqiidaysnayn mooyaane gabadha zaaniyadda ana ee xumaantaa taqaanana ma guursado mid zaani ah oo isaguna xumaan falowga ama mushriga mooyaane cid kale ma guursato waxurima dalika cala almu'miniin ilaahay wuxu uhi mu'miniinta waa laga xaaraantinimeeyey rag iyo dumarba cafiifaadkaa hee dhowrsoon inay dadkaa xunxun guursadaan ee faca ficilkaa xun ee zinada iyo guldhaafka lagu yaqaano isagu halkaa ayuu maray madhabkiisana aayaadkaa aynu soo sheegnay buu dhaabad uga dhigay jamaaca min alfuqahaa waa madhabka labaad ayaa waxay ku tegayaan waxa loo ictibaarinayo loo fiirinayo labada qof ee isguursanayaa waxa weeye amaa ninka waxa loo eegayaa waxa weeye waa bilistiqaamati waalkhuluq waa ku toosnaanshaha diinta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan unbaa loo eegaya kafaa'ada muctabarada ah ee aada u eegayso ruuxa dumareed weliga u tahay waxa weeye qofka aada siinaysa eed u guurinaysa u qalma inuu yahay saaxibu diinin wa khuluq inuu yahay qof diin iyo khuluq iyo dhaqan wanaagsan le inuu yahay madaaba kani ama culimada sidan qabtaa may ictibaarinayaan waxa leeyahay falaa ictibaara linasab nasab ictibaar ma leh walaa lisanaaca sancadiya wuxuu qofku ka shaqeeyaa ma leh walaa liginan maalqabeennimo iyo wuxuu haystaa shaqo kuma leh walaa lishayin aakhara wax kale oo ictibaar lihi ma jirto shayga keliya la ictibaarinaya waa addiin waalkhuluq waxay markaa yidhahdeen fa yajuusu lirajuli saalix waxa u bannaan ninka wanaagsan ee diinta ku toosan akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan leh alladii laa nasaba lahu een wax nasaba iyo wax reer hebel uu ku abtirsanayo aan la garanaynin waxa u bannaan an yatazawaja almar'ata nasiiba inuu guursado ruux dumarahoo silsilad wanaagsan oo reer hebel ku nasab ku abtirsataa walsaaxibi alxirfati dania qofkii shaqada iska yar hoosaysa qabanayey ila ilaahay baa dadkan isu diray shaqo kasta bini aadmigana u baahan shaqo aan loo baahanayn cidima qabato shaqo waloo loo baahanyana ilaahay baa cid u diray qofka isagu shaqooyinkana dee waa kala sarsareeyaan sidaa dadkuba ay u kala sarreeyaan markaa qofkii shaqada ninkii shaqada hoosayse haystay waxa u bannaan yatazawaja almar'ata rafiicata alqadr inuu guursado ruux dumarahoo qadarkeedu sarreeyo waliman laa jaaha lahu nin aan jaah isagu iyo wax la sheegsheegay iyo magac toona aan lahayn waxa u sugnaaday an yatazawaja saaxibata aljaahi washuhra inuu guursado ruux dumarahoo jaah iyo markaa caan iyo markaa qolo wanaagsan kaga soo jeeda inuu guursadaa buu leeyahy walilfaqiiri kii faqiirkaayo isagu aan wax badan haysan an yatazawaja almusriyata alghaniya waxa u sugnaaday inuu guursado u bannaan ruux dumarahoo milyaneeradahoo lacag badan haysataa isagu isagoon laba isku dhacahaynin ayay u furantay maadaama musliman cafiifan waase hadduu yahay ama shaqadiisu ha hoosayso ama yaanu shuhuriya magac lahaanin ama yaanu nasar iyo qolo fiican ku abtirsanin laakiin waa inuu yahay qof muslima akhlaaq leh cafiifahoo dhowrsan waa inuu yahay marka ay sidaa tahay uma bannaana liaxadi min alawliyaa qof ka mida dadkii awliyaa umuuri albanaat hablaha weligooda ahaa mid ka mida uma suna alictiraad inuu ka hor yimaaduu diido male walaa talabu tafriiq haddii ay dhacdo isguursaan inuu yidhahdaan kala kaxayna xaquma leh maadaama zawaaju canridan minhumaa maadaama uu yahay guurkoodani mid ka yimi raalli noqosho iyo isla gaadh labadooda ay isla gaadheen mar hadduu ku yimi welile ma laha inuu ictiraadu wax ka hor keeno cid kalena inay markaa ka hor timaado uma furna in la yidhaha hallaa kala kaxeeyana uma furna laakiin wuxuu weligu xaq u yeelanayaa haddii ciddan inanta ka soo doontay aanu ahayn qof diinta ku toosan haddaanu ahayn qof akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan leh haddaanu ahayn xaq ayuu u leeyahay inuu diido uu celiyo ayadii ruuxii dumar ahayd haddii lagu qasbo ama loo guuriyo cidaan akhlaaq ahaan iyo diin ahaan iyo dhaqan ahaan aan u toosnayn haddii lagu qasbo xaq bay u leedahay fasak inay doonto oo ay diiddo tiraadaha layga fur xaq bay u yeelanaysaa haddii uu ictibaariyo weligu waxyaalo kale qofkii inanta ka doonayey oo diin ahaan qof wanaagsana akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan qof wanaagsana hadduu is-hortaago eega qolo eega jaah iyo magac eega maal iyo wax kale oo uu is-hortaago xaqii ilaahay uu siiyey ee ruuxan dumara uu saaray hadduu isagu is-hortaago isku hor istaago isagoo qabsanaya wixii diintu ay ogolayd inuu qabsado oo diin iyo akhlaaqa macnaheeda qofka waxaa la yidhahdaa fuqahada cul caadil baa la yidhaha caadil yacni wuxuu is-hortaagay ruuxaa dumara ee uu soo doontay qofkaa kufka wahe u qalma qof is-hortaagay buu noqonaya daalim buu noqonaya qof dulmi sameeyey halkee markaa la tegaya waa in markaa isagoo jooga qaadiga beledka iyo maxkamadda degmada la geeya ee halkaa loogu guuriya isagana xaqiisa ugu dhacay mar hadduu waxyaalaha cuskaday oo uu wixii sharcigu ictibaarinayay uu ka labay qolada madhabka caynkana qabtaa waxa ay ku tegayaan amaba ay u daliishadeen ay u cuskadeen madhabkooda aayaad iyo axaadiis iyo aahaar fara badan waxaa ka mid a aayaadka aayadda ilaahay leeyahay yaa ayuha annaasu inaa khalaqnaakum min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuba wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay uu leeyahay dabow annagu waxaan idinka abuurnay lab iyo dhadi aadam iyo xaawo waxaan idinka yeelnay baa lahelay shucuub iyo qabiilooyin baan idinka yeelnay ujeeddada aan idinka yeelnayna waa inaa isku aqoonsataan baa ilaahay qabaa'ilkan iyo shucuubta waa la ysku aqoonsanayaaye laakiin waxa lagu kala sarraynayo lagu kala dheeraynaya waxa weeye waa ilaahay cabsidiisa iyo qof weliba alle intuu jiro ina akramakum cinda allahi atqaakum aayaddan saynu horeba usoo tilmaamnay waxay inoo tilmaamaysaa dadku inay ku siman yihiin abuurka iyo qiimaha bini aadannimo axad iyo qofna inaanu qof gale kaga maamuusnayn kaga sarraynin ilaahay cabsidiisa mooye wax kale aayaddaa way u daliishadeen waxa kale oo ay daliishadeen xadiid uu soo saaray imaamu tirmidi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fankixuuhu ilaa tafcaluu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir wuxuu yihi nabigu sala allahu calayhi wasalam hadduu idin yimaado isagoo inan iyo gabadh idin weydiisanaya qof aa ka raalli noqoteen diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo khuluqiisa iyo dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo diintiisa iyo toosnaansha toosnaanshadiisuu diinta ugu toosan yahay fankixuuhu nabigu sala allahu ala sl wuxu uhi u guuriya ruuxaa dumara ruuxaa dumaru idinka soo doonay maadaama uu yahay qofuu idin raalli geliyey diintiisa iyo akhlaaqdiisu u guuriya wa ilaa tafcalu muxuu nabigu yihi haddaad samayn weydaan arrinkaa takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir waxaa iman doonta dhulka fitna ku iman doonta fasaad baa ku iman doona khariisadan ilaahay baa bini aadmiga ku abuuray jidka ugu talagalay inay ku gutaanna waa kaa guurka marka kii loo diido ee laysu hortaago labadii qofna laba qof oo istoonaya ay yihiin maxaa imanaya inay markaa xumaan weecdaan fitnaa imanaysa markaa fasaad baa imanaya yaa ka mas-uula markaa waxaa ka mas-uula kaa u diiday sida nebigu sala allahu alay slam sheegay waxay dhahen yaa rasuul allah wain kaana fi oo bal ka warankaas hadday waxba kusii yihiin hadday wax kusii yihiin bal ka warran bay nebigu hadalkiibuu ku celiyo wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fankixuuhu saddex jeer buu ku celiyay nebi maxamed sala allahu alay wasalam isagoo arrinkaa adkaynaya markay dhahen ya rasul lahi bal dee hadduu waxba yar u yar hadoodine nebiguna uu fahmayo nebi maxamed kama dhegaysan waa uu ku celiyey wuxu uhi hadduu idin yimaado qof baa raalli ka tihiin diintiisa iyo khuluqiisa u guuriyo u guuriyo u guuriyo saddex jeer buu ku celiyey sidoo adkaynaya arrinkaa xadiidkan wuxuu toosinayaa faraya u tilmaamayaa dadka awliyada ah ee hablaha mas-uulka ka ah inay u guuriyaan hablaha ay weligow yihiin ciddii ka soo doonta ee leh diin ammaano akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan ciddii leh inay u guuriyaan ayagoo aan eegaynin wax kale nebi maxamed wax kale hala eega ma odhanin diin iyo akhlaaq unka eega buui haddii ay sidaa samayn waayaan nasab ay eegaan jaah ay eegaan xoola ay eegaan ictibaaraad kale ay sameeyaan fitno iyo fasaad weyn ayaa imanaya oo aan wax ishortaagaa jirin qofkii taa lagu sameeyey isna wuu cadhoonayaayo waxaa laga yaabaa inuu yidhahdo biyo xumee haddaba mar haddii lagu dee biyo xume inuu yidhaahdo ayaa dhacaysaa waana taa nebi maxamed sala allahu ala slm inoo sheeguu inooga digay waxyaalaha kale ay u daliishadeen waxaa ka mid a rasuulullaahi moxamed ayaa wuxuu u doonay haweenaydii zaynaba bintu jaxash la odhan jiray ayaa zayd ibnu xaarisa ninkii la odhan jiray buu doona markaa waxa diiday ayadii way diiday walaalkeedna wuu diiday cabdillaahi ibnu jaxsh bal ayada aan eegna isagana aan eegno ayadu dee gabadh waxay ahayd quraysha bay ahayd oo quraysh ka dhalatay oo nasab bay quraysh ku lahayd nebigana ilmaantibay ahaayeen oo eddadii ayaa dhashay umayma binta cabdilmualib baa dhashay ninka zayd ibnu xaarise la yidhahay uu doonayaana wuxuu ahaa nin markiisii hore shaam laga soo qafaashay nin aan carab ahayn buu ahaa nin weliba addoona buu ahaayo xakiim ibnu xisaan baa soo ibsaday oo khadiiju u siibayo dabeedna rasuulku markii dambena ku dambeeyey oo nebigaa xoreeyey ninka caynkaasa baleeg carab maaha qoladiisa la garan maayo oo waa ninkaa shaam laga soo qafaashay waa kaa addoonka ahaa muxuu nebi maxamed u doonayaa wuxuu u doonayaa zaynaba bintu jaxash oo ay ilmaabteen oo hooyadeedna halkaa gasho reer bani cabdilmutalib bay gashaa hayn kalena quraysh bay ka tahay ayuu u doonay te way isyar bideen oo iyada iyo walaalkeedba waxbay isyar bideenoo way santaageen ilaahay waxa uu soo dejiyay aayadda qur'aanka waa sida mufasiriinta badidoodu ay ku fasirayaan cimaaddiin ibnu kasiir waa siduu kusoo aroorinayo ilaahay wuxuu soo dejiyay aayadda qur'aanka ee odhanaysa wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyratu min amrihim waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina ilaahay wuxuu ihi uma sugna uma habboona qof mu'minahoo le ilaahay baan rumeeyey maalinta yowmal aakhirkaa baan rumeeyey uma habboono uma sugno wax ka dhici kara maaha iyo ruux dumara oo ilaahay iyo rasuul iyo maalinta aakhiraan rumeeyey le uma sugna idaa qada allahu warasuuluhu amran alle iyo rasuulkiisu markay wax xukumaan ilaada arrinku waa caynka an yakuuna lahum alkhiyaratu min ardi inay iyaguna doorasho yeeshaan ilahay ba sidaasuu yidhi annagu taa yeeli mayna tanaan yeelayno wadaadkani wuu iska hadlayaa idina u gurin maysa kuwa wadaadkani wuu iska hadlaya la yidhaahdo ayaadkii axaadiisa lagu sheegay dha wuu iska hadlaya dheg loo dhigi waayo alle iyo rasuulkiisu markay arrin xukumaan inay iyagu doorasho yeeshaan marka lagu sheegee lagu dhaha diintu sidaasay qabta alle iyo rasuulkiisu sidaasay yidhaahdeen inaad adigu doorataa kuuma sugna waa se goorma limu'minin walaa mu'mina baa ilahi waa marka qofku rag iyo dumar iimaanka ka dhab sheegi wey haddiise iimaankiisu iska sheegasho yahay waa sida keenu u badan yahay haduu iska sheegasho yahay kaysaa shaanku ku dhufanay ilaa waxba lama ahe alla wuxuu leeyahy ma jirto inay doortaan ayagu alliya rasuulkiisu hadday uxukumaan inay doortaan uma sugnaanin baa ayaa ilaahay yidhi muxuu daba dhigay ilaahay waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaalan mubiina alle iyo rasuulkiisa qofka caasiyaana wuu lumay lumid cad baa ilaahay yidhi lumid cad buu lumay qofkaasi cabdillahi ibnu jaxash iyo zaynaba bintu jaxash may ahayn iimaankoodu ma ahayn keena oo kale kii dhabta ahaa buu ahaa maxay yidhahdeen marka aayaddaa soo degtay walaalkeeda wuxu uhi murnii bimaa shiita rasuul allahu mar hadday halkaa maraysa ifar waxaa doonto nebiga waxay weydiin jireen markuu tala soo jeediyey asxaabtu waxay odhan jireen ya rasuul allahi ma waxaynu ka tashan karayno aynu shuuro iyo tala gelin karnaaba marintii badaroo kalay lahayd meesha inaad degtay ma amar baynu ku degnay mise ma waxaynu ka tashan karno hadduu idhahdo waa amar oo waa sidaa waa la qaadanayo cid ka hadlaysa ma jirin laakiin hadday waxaa tala ka furan tahay wuu sheegayo dee katin halkaa inaga rabay lahayn meeshani biyo male biyaha laynay qabtay inaga rabay lahayd markaa wuu u guuriyey ayana way ogolaatay isagiina wuu u guuriyey markaa zayd buu u guuriyey waa gabadh quraysha oo hooyadeedna halaa ka soo jeedo ninkaa meelu ka yimid la garanaynin maxaase kor yeelay ninkan maxaa kor yeeshay islaamnimaa kor yeeshay diin baa kor yeeshay diin iyo akhlaaq buu yeeshay dee waa kii isaga iyo inankiisa usaamaba alxibu ibnu xib rasuulilahi baa la lahaa yani isagana wuu jeclaa nebigu rasuulkuna wuu jeclaa taasina waa mid xadiid kale abu daawuud uu warinayo rasuulku sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi isagoo la hadlaya qolo yaa bani bayaada buu ihi ankixuu abaahind wankixuu ilayhi waa reer bani bayaabow buu idhi ninka abaahindi la yidhaahdo waaru guuriya idinkuna ka guursaday buuhi isaga iyo wuxuu dhalayba hadlihiina u guuriya idinkuna hadlihiisiiyo waxay dhaleen ka guursada isagu muxuu ahaa isagu ninkan abuhindi la yidhaahdaa waxa xoraysay oo addoon u waxa xoreeyo addoon u ahaan jiray nin la yidhaha farwa binu camr albayaadi nin farwa binu camr la yidhaha qoladaa reer bani bani bayaad uu nebigu lahaa ninkaasaa xoreeyuu mawlow ahaa shaqadiisuna maxay ahayd wa kaana xajaaman weliba wuxa isaguna nin xirfadiisala toogin bay ahayd ninkaa addoonka ahaa ee islaantaasi iska lahaan jirtay shaqadiisuna ay noocaa tahay ayaa wuxuu yidhi nimankiina reer bani bayaaddow una guuriya kana guursada qolada reer bani bayaaddo maxay ahaayeen iyagu waxay ahaayeen jirib ka mida qoladii reer khasraj la odhan jiray ee labadii qabiile ansaar ee reer madiina qoladii reer khasraj la odhan jiray badni iyo jirib ka mida bay ahaayeen nimankii caynkaas ahaa ayaa nebi maxamed sala allahu alay slm wuxuu leeyahay ninkaa addoonka ahaan jiray isla ninkaa ayaa ka midi lahaan jiray isla markaa shaqadiisuna toobinka ahayd ka guursada buuri una guuriya xadiidkaa maxaynu ka qaadanaynaa inaan kafaa'a jirin iyo uqaal mid xagga nasabka iyo mid xagga mihnadaa iyo shaqadaa midnaba inaana jirin baynu xadiidkaana ka qaadanaynaa xadiid kale imaamu muslim uu soo saarayo nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu faray faatima bintu qays haweenaydii la odhan jiray oo reer quraysh ahayd oo dumarkii muhaajiraadkaa mid ka mida ahayd gabadh fadli iyo qiimo badan islaamka kula ahayd gabadh qurux badan ahayd gabadh dhallinyaro ahayd gabadh la kanto ahayd diinteeda iyo caqligeedaba muxuu yidhi wuxuu faray inay usaama binu zayd inay guursato oo isaguna mawlo ahaa muxuu hi ankixi usaama ninka usaama laydhaha guursa buudi usaama waa ina zayd waa zaydkii iminka aynu ka sheekaynaynay ee zaynaba bintu jaxash uu u doonay ayuu isagiina wuxuu u doonay gabadhaa kale ee faatima bintu qays ee qurayshiyadda ahayd ee qiimaha islaamka dhexdiisa ku lahayd isaguna islaamku muxuu yeelay qiimo aan ka yarayn qiimaheedii markuu islaamka diinta ku dhaqmay oo dee ninkaa gaadhay buu ahaa alxib ibnu xib rasuul waa kaa nebiguna jeclaa isagii aabbihiiba nebigaa jeclaa wuxuu yihi guursa ninkaa usaama binu zayd la yidhaahdo taasina wuxuu ina tusinaya xadiidkaasina inaan kafaa'o la fiirinayn iyo uqalmid xagga nasabka iyo cidda asalkiisa addoonnimo ay soo martay saxaabigii la odhan jiray abu xudayfa oo ahaa reer bani cabdimunaaf ayaa wuxuu u guuriyey inan walaalkii dhalay oo hinda bintulwaliid bintu cutba rabiica la odhan jiray ayaa wuxuu u guuriyey nin ay lahayd oy xoraysay islaam ansaar ka mid ansaari nin ay lahayd oo saalim la odhan jiray oo imra'a min alansaar mawlow ahaay ay xoraysay ayuu u guuriyey waa abu xudayfa u guurinaya waa gabadha hinda bintulwaliid bin cutba bin rabiica ee reer bani cabdilmunaafa ayaa wuxuu u guuriyey ninkaa saalim la odhan jiray imra'a min alansaar ay lahayd miqdaad ibnu laswad saxaabigii la odhan jiray oo isna aan qurayshi ahayni bubaaca bintu zubayr binu cabdilmualib oo qurayshiyada buu isna guursaday bilaal ibnu rabaax waa saxaabiga madoobaa kuwan markaa ka duwanaa meel ahaan midab ahaan ka duwanaa bilaal alxabashi la odhan jiray isaguna yuu guursaday haala bintu cabdiraxmaan ibn haala ayuu guursaday oo cabdiraxmaan ibnu cawf saxaabigaa ay walaalo ahaayeen maxaa kor yeela halkaa soo gaadhsiiyey maxaa soo gaadhaya islaamnimada iyo diinta aahaartaasoo dhammi waxay walaalayaalina tusinayaan inaan wax ictibaaro aanay lahayn kafaa'ada iyo isuqaranka yacni laga eegayo dhinaca nasab ama laga eegayo dhinaca shaqo ama laga eegayo dhinac qolo ee ay tahay kafaala iyo isu qaranku xagga diinta iyo xagga akhlaaqda waayo madhabka saddexaad waxay qabaan fuqahadu siday u badan yihiin oo ay la wadaagaan qolyahan waxay leeyihiin alistiqaama waalkhuluq toosnaanta iyo xagga akhlaaqda waa la fiirinaya laakiin wax kaley kusii laadheen dhowr arrimood oo kaley kusii laadheen waxay dhahdeen intaasun kuma gaabnee dhowr arrimood oo kalea jira way badan yihiin laakiin inta ugu muhiimsan baynu ka soo qaadanayna xagga nasabkay soo qaateen oo maxaa nasabka looga jeedaa waxay leeyiin asila alatii yantadii biha alinsaanu ilaa aabaa'ihi wa ajdaadihi waa siladan iyo xidhiirkanuu qofku ugu nasab sheeganayo aabbayaashii iyo awowyaashii baa nasabka la yidhaahdaa marka maxay yidhaahdeen halkaa faalmar'ati alatii yuclamu asluhaa laa yukaafiuhaa ilaa macluumu اlasli miluhaa ruuxa dumara ee la garanayo asalkeeda iyo nasabkeeda iyo abtirsiinteeda kuf uma aha oo uma qalmo qof la garanayo nasabkiisa iyo asalkiisa sideedoo kale mooyaane laakiin kii majhuululasal ahaa bayda asalkiisu aanu majhuulka ahaayen la garanaynin isagu kuf u noqon maayo iyadoo waxay dhaheen waa lagu ceebaynayaa ayadiyo ehelkeedaba xididnimada ninkaa aan la garanaynin waa lagu ceebaynaya bay yidhahdeen halkaa way ka sii wadeeno waxay yidhahdeen carabtu ayagunbaa qaarkood qaarka kale isu kufiyeen ee carab iyo cajab kuf isuma aha qurayshi ayagunbaa isu kuf oo cid kale quraysh kufu ma aha qoladana caajibta laylaan carab ahayn ayaga isu kuf ah yani halkaasay mariyeen oo ayagu nasabka saasay u tilmaameen bal marka aynu taa soo qaadanay inu isul taagno ee aynu idhaahna waxay yidhahdeen culimmadu ruuxa dumarah ee asalkeeda la garanayo uma qalmo ruuxa asalkiisa iyo nasabkiisa la garanayo mooyaane taasi ma khusaysaa dad kale aynu yasno waa maya waa dad awow ka awow aynu wada degi jireen mid walba u abtirayna intaynu abtirsanno bal waxaan inuu shaydaan wato waxaan arkay oon la kulmay ruux dumara oo dadka halkan ku dhaqana waxyaso ah oo wadato oo loo guurinayo mid cadoo kuwa weliba ayn caddaankoodu yahay kuwa dhiigroorka caddaankoodi oo indhihiisana fataajiir aad mugdo oo la leeyahay soloma holan baa lalahaa wuu dhashay mise waxaa lalahaa wuxuu dhashay ingiriis ma garanaya meeshii imika lagu tilmaamayey oo la leeyahay imikuu islaamaya imikuu islaamaya baa la leeyahay oo loo guurinaya arkay ruux dumar oo la garanayo reer geysa bal hadda waxaad eegtaa siduu shaydaanku inoogu ciyaaray yani ninkii aynu weligii wada degi jirnay aada u abti intaad abtirsato aada u abtirin karaysa weligiiba kula joogayna waxaynu leenahay waa reer hebeloo loo guurin maayo waa cayn karo waa dadka caynkaas baynu leenahay ka noocaasahee maanta ku yimi wax allo wuxuu gala ee doofaarka cune ee gaalka wax allo wuxuu ku wanaagsan yahay jirina waa loo guurinaya waa la siinaya yani waxaad arkaysaa siduu shaydaanku dadka rumaystay ee raacay siduu ugu ciyaaraya ad arkaysaa taasi waa mid midda labaad ay ictibaariyeen waxa weeye xagga xirfada iyo shaqada ee xagga xorriyadda xagga xorriyadda waxay dhaheen markaa addoonku kuf uma aha gabadh xora kii la xoreeyena kuf uma aha bay yidhahdeen mid ayado asalkeedu uu xor ahaa qofuu taabtay aabbayaashii iyo awowyaalkii mid ka mida addoonnimana kuf uma aha midaan ayada iyo aabbaheed iyo awowyaalkeed toona addoonnima taabanin maxay dhaheen ruuxa dumara ceeb baa soo gelta haddii addoon guursado ama cid aabayaashii awayaashii addoomaay ahaan jireen ay guursato yani ceeb baa kusoo hareeraysa bay dhahno halkaana kafaa'a ayay ka ictibaariyeen waxa kaloo ay kafaa'a u ictibaariyeen culimadani waxa la xirfada iyo shaqada xirfada iyo shaqadu waxa weeye alcamalu aladi yusaawiluhu shaksu likasbi risqihi waa shaqadan uu hayo ee qofku uu risiqiisa kula soo baxayo sancadii uu ka shaqaynayeyna iyo wadiifadii iyo shaqadii uu cid kale u hayeyna waa ay soo gelaysaa macnahana waxa ay yidhaahdeen waxa weeye haddii ninku uu yahay nin shaqo hoosaysa haya kuf u noqon maayo oo u qalmi maayo ruux dumarahoo aabbaheed shaqo wanaagsan iyo cayladeedu ay hayso culimadaasi shaqooyinka ay misaaliyeen maxaa ka mid a waxay misaaliyeen xaayig bay yidhahdeen xaayig waxaa la yidhahda waa shaqa iminka agteenna yani shaqooyinka ugu tareya ku jira waa mari qofka maryaha falaa waa dabaaq waa qofka hargaha magdiya waa kanaas waa qofka waxa dhulka nadiifiya waa zabaal waa qofka gura xashiishka qofka yani xifooyinkaasoo kala haysta ninka shaqooyinka noocaasa ka shaqeeya iyo katoobinka iyo qayimu xamaamka qofka xamaamka hayo iyo yani amhila noocaasa bay bixiyeen waxda qofka shaqooyinkaa haya tii markaa ama taajirku dhalay ama qaadigu dhalay ama caalimku dhalay kuf umaha bay yidhahdeen yani waa waxay ictibaariyeen waataynu soo tilmaanay waxaasoo dham ictibaar inaanay lahayn ee waxaan tilmaamay taan lafdeedu shaqadaa lafdeedu qoradaa ictibaarisin lafdeeda haddaynu soo qaadano ma aha mid ciddanuunu gaara ee waa mid lala wadaago kii la wadaagaya shaqadan kamida qabanayey yani waxaa le waa reer hebelo isaga waa loo guraya laakiin ayaga loo guri maayo wax kalaa ayaga loo baacinaya xagga sharafda shaqadana iyo hoosaynteedana curfigunbay ku xidhantao waxaa la arkaa shaqo inay wanaagsan tahay meel iyo wakti isla markaa ay xun tahay oo ay hoosayso marka meel kale iyo xilli kale loo eego haddaynu shaqooyinka masalan dadka shaqaynaya ee laga yaabo inuu timajarayo inuu kabatolayo haddaynu uhaysano shaqaose waxaa jira boqolaal innaga inaga mid ahoo wax ka xun haya oo haddana aynaan eegeyna inanta ku sarrayso la siinayo ima muuqato wax ka liisa kuwaa labadaba lixle ka qaylinaya labadaba lixda kuwaa waktigu kaga dhammaaday yani mid ka liisa aanu garan maayo mid ka shaqa liisa aanu garan maayo ka haddana hadduu soo yar dhigto soo yar dhigtay soo xidho waa loo guurinaya waa la raacinaya nin ingiriisa oo bargeed halkan inala joogay oo muslin ahaa ayaa wuxuu eeg ayuu soo marmaray kuwa qaadkaybaye labadaba lixdada ka haya ayuu soo agmaray maalin walba wuu eegaa maalin walba uu kusoo noqnoqdaa ninka baan maalintiiba sino kitaab baan udhigi jiray wuxuu igu yihi wallaahi dadka qaawona soo arkayoo ismaan lahayn bui addunyada xilligan kuwanaa ku nool bui kuwanoo kalaa ku nool ismaan lahayn bui kuwa qaawana muruxaanan la soo arkay bui laakiin kuwa noocana ayaa ku nool ismaan lahayn bui adduunyada xilligan la joogo dadka noocaasu isaga qeeliyo duraaga iska tubanay iska fooriyaiyo aada moodo yani dad waalan wax alla waxay dhahaan kuwa marya dhigtay ma jiro waxaa jira qaar shaxaabuun iyo dadka weydiisigooda ku noolo shaqo ka dhigtay baa jira oo innaga aho haddana aynu leedahay waa reer hebel waxaa jira qaar tuugahoo wax alla waxay cunaanba xaaraan iyo waxay boobaan iyo waxay dhacaan ay tahay ayaa jira oo haddana aynaan eegayn haddii shaqo xun la eegayo taasaa waxaasaa mid walba ka xun waxyaalaha kale culimmadu waa kafaada ufiiriyeen waxaa ka mid ah maalka oo waxay yidhaahdeen xagga maalka marka laga fiirinayo waxaa looga jeedaa waa inuu ninku awoodo inuu ruuxa dumara siin kara meherkeeda isla markaa nafaqayn karana oo ninkii aan karaynin inuu nafaqeeyo ruuxa dumar ku noqon maayo kii aan karaynin meherkeeda inuu sameeyo oo cabdigu ku xidhnaa isaguna kufu noqon maayo ruux dumar meherkeedii siin waayey siin kari waayey halkaana taasi ka ictibaariyeen waxaa kaloo ictibaariyeen yani asalaama min alcuyuub ceebaha keena hadhow inuu qofku fasaqdo waa inaanu lahayn oo ruux dumaroon ceeb lahayni uma qalanto nin ama waalan ama nin juudaan leh ama nin baras leh uma qalanto haddii aynu walaalayaal guurka intaa kaga soo gudubno oo aynu ku soo gebagabaynayno yacni guurka waxaa loo eegayaa keliya waxa weeye diinta iyo akhlaaqda sidaa nebi maxamed sala allahu alay wasalam uu yidhi qaybteenna aynu ka hadaliya qaybtii hore labaduba waxa ay mawduuceen aynu ka hadlaynaa laba mawduucunbuu isugu soo ururayaa mawduuca koowaad waxa weeye inaan dadka reer bani aadama muslimiine mu'miniina inala waddankaaha inala dalkaahay weligeedba intayn halkaa joognayba aynu wada joognay inaan taxqiir iyo sukhriyad iyo dheelleel iyo ihanaysa aan lagu samaynin midda labaad mawduuca labaad isugu soo orayaan waxa weeye markaa taa la waaye inay noqdaan dad la siman dadkaa kale muslimiinta allahuma allahu calayhim calayhim waxa aad dadka muslimiinta korkooda adina korkooda u noqdo waxa ay leeyihiin ay yeeshaan labadaas isku soo ururaya waxaynu haddaba isweydiinayna maxay tahay dhibaatooyinka ka imanaya sukriyada iyo taxqiirka iyo sidaa sukriyada iyo xaqiraada iyo yaraysigaasi waa mukhaalafa sariixa waa khilaafid caddoo ilaahay amarkiisii la khilaafayo waa mid keenaysa ilaahay cadadiisa iyo cadaabkiisa adduun iyo aakhiraba marka dadkaasaa loo yeeso marka dadka sidaa loo yeeso ee qayb ka mida loo yeesaa waxay keenaysaa in mujtamacii kala furmo inuu dad cola noqdo oo kan la yaraysanayaana noqdo mar walba mid u cadhaysan oo colaadu haya ka yaraysanaya mid goor walba la sugaya siduu uga argoosan lahaa qofkan taxqiirka iyo sukriyadda noocaasa samaynaya nafdiisii buu dulmiyey waayo wuxuu xaqirayaa cid ilaahay weyneeyey wuxuu liidnimo ku tilmaamayaa qof aanu ilaahay ku tilmaamin yacni taxqiirka iyo yaraysigaasi wuxuu ka hor imanayaa xuquuqdii insaanku lahaa caam ahaan iyo gaar ahaanba ee ahaa inuu ilaahay maamuusay bini aadmigan ayay ka hor imanaysaa maamuuskii ilaahay ayay taxqiirka iyo yaraysiga ka hor imanayaan xaqiraadda iyo sukriyadaasi waa cudur ka mida cudurradii jaahiliga oo ay lagama maarmaan tahay in laga dawoobo lagana fogaado waa wixii jaahiliyadii badinimadu ay lahayd qofka xaqiraya ee caayaya ee ceebaynaya walaalkiisa muslimka wuxuu caayayuu xaqirayaa naftiisa waayo dadka muuminiinta waa isku mar taxqiirka iyo yaraysigaasi waa nooc ka mida kibirka ilaahayna qofka sidaas sameeye waa u cadhoodaa jannana geli maayo taxqiirka iyo yaraysigaasi wuxuu ka mid yahay waxyaalaha tilmaamaya qofkani inaanu nafdiisan uu jaahil ka yahay isla markaa nafdiisuna ay dagtay taxqiirka iyo yaraysigu wuxuu fasahaadiyaa mawadadii iyo kalgacaylkii dadka muslimiinta udhaxeeyey wuxuu jaraa waxa la yaaliya wixii xidhiid ay lahaayeen oo dhan taasi waa taxqiirkii musaawaadka iyo sinaanshaha marka la xaqiijiyo musaawaadka aynu soo tilmaanay maxaa ku jira faa'iidee laga helayaa waxaa la helaya istiqraar iyo tumaaniina dee garaansho iyo xasilooni baa mujtamaca muslimkii helaya waayo qof waliba wuxuu dareemayaa inaanu kan kale ka liidanin inuu xaqiisii helayo hadday tahay dhinac waxbarasho hadday tahay dhinac shaqo dhinac guur markuu og yahay mid walba inuu helayo mujtamacu mujtamaca sidaa u siman oo aan kala sarraynin oo ilaahay dalladiisaa wada harsanaya diintiisaa wada harsanaya tawxiidka wada harsanaya islaamnimadiiyo iimaanka wada harsanaya markuu noqdo mujtamaca mustaqirahoo mutma'ino xasiloon buu noqonaya marka la helo musaawaad iyo sinaansho waxa meesha ka baxa fitnooyinka daa'ifada yacni alfitna daa'ifiya yacni in kooxa laysu laayo kooxo in laysu laayo maxaa yeelay qof waliba wuxuu dareemayaa inuu dadkan kale ay walaala yihiin ee muslimiinta u musaawaadka iyo sinaansho marka la helo maxay meesha ka saartaa isla weynidii iyo isbididii ay dadka qaarkood isbidayeen islahaayeen kuwan kala ka sarraysaan maxay kor usoo kicinaysaa waxay kor usoo kicinaysaa dadkii la yesay ee la hoosaysay ayaga labdooda isu qaatay ee niyad iyo casimadahay ka dhimatay ee isu qaatay inay dadka ka hooseeyaan ayaa iyaguna kor usoo kacaya marka musaawaad iyo sinaansho la helo marka musaawaad iyo sinaansho la helo ayaa fardi wali iyo qof waliba wuxuu dareemayaa inuu mujtamacan iyo bulshadan ka tirsan yahay markuu taa dareemo muxuu samaynaya mid waliba wuxuu ka fikiraya mujtamacani siduu u hagaagi lahaa wixii cadow ku yimaada mid dabadeedii mid gudeedbu siduu daafici lahaa ayuu dhinaciisa ka gelayaa ma noqonayo mid wax fasahaadiya mid cadow raaco noqon maayo laakiin maxaa imanaya marka ummaddan la xaqiro xuquuqdoodii lagu tunto la dulmiyo maxaa dhacaysaa dee ummaddan waxba ma wadaagaan qofkaa markaa wax alla waxay wadaagaan ma jirto cadow dabadeey midka hadduu kuleeyahay kula difaaci maayo waayo dee waxba idin kama dhexeeyaan bal waxa laga yaabaa inuu kuu soo raaco maanta haddii laga dayn waayana dee waa kuwa wada dhoofayo cadow kale ayaaba qaab kale intuu uga faa'iidaysto oo laga yaabo diintana ku dulmideenba intay ka baxaan iyagoo diin kale le inuu kugu soo celiyo dabeetana alla kugu dulmiyo kugu jaro ayaaba dhacaysa maxaase waxaanu nidhi musaawaadkaasaa qof waliba markuu la sinmo dadkii kale ee qof waliba xuquuqdiisa hela mid waxbarasho iyo mid shaqo iyo mid guur iyo midkii guursa mid walba markuu helo dadkii waxay noqonayaan dad walaalaah oo isku xidhan oo isjecel dadkii waxay noqonayaan dad isku nafa waxay noqonayaan dad cadow wixii ku yimaadaba wada difaaca ayay noqonayaan laakiin haddii kale wuxuu ku fikirayaa un siduu ku fasaadin lahaa siduu xumaan u samayn lahaa siduu fiifankaaga u goyn lahaa ayuu ku fikirayaa haddii taana walaalayaal inta aan kaga tago waxaynu isweydiinaynaa arrintani muddo dheer ayay soo jirtay diintuna dee intaa waa soo socotayoo muslimiin bay dadkani ahaayeen maxay culimmadii yacni ay majaalkan maxay hore uga qabteen ama halkay iska taageen ba wax la isweydiin karaa runtii waxaynu ognahay jaahiliyadda xilligaa hore jirtay iyo kunfaanka nasabka iyo aqoon darrada xagga diintu islaam ha la sheegte haddana inay ahayd dhulka soomaaliyeed oo dhan mid ku caanabay jaahiliyadda iyo faankaasi iyo qoloqoladaasi ay ahayd oo ayaga laftooda isku leynayoo gabta isugu joogsaday culimaduna runtii dad yar oo tiro yar oo aan aqoontoodu badnayn ayay ahaayeen awood badanna mujtamac iyo bulshada aan ku lahayn haddana waxay ahaayeen dee dadkii wuxuusu meherinayay ee qawlkooda iyo waxay diin ku tilmaamaan aan la dhaafaynin inta badan halkay iska taageen yacni waxa ku dhacay ummaddan runtii waxaynu odhan karnaa in fara badan oo ka midii waxa ay ka hor tagaan iska daayo sida kale ay u shaqeeyeen oo jaahiliyaddinba dhinacooda kitaabkii kala raacay laba tusaalaan soo qaadanaya nin baa wuxuu iiga sheekeeyey qiso ka dhacday waddankeennan meel ka mid a wuxuuhi nin tumaala baalku carabaan ku dhufanay ayaa wuxuu soo kaxaystay ruux dumarahoo dadkan isaaqa sheegta ka mid a wuxuu keenay nin qaadi ah berigaana waa laysaysan jiray oo wuxuu yidhi war adigu yaat wuxu uhi nin tumaala baanahay na adiguna yaat waxaanay gabadha isaaqa baanahay markaasuu kitaabbuu la soo kala baxay buui kitaabkii intuu isku laabay markii loo sheegay qoladii ayuu isaa lama ogola ha in tumaala waad guursato gabadha qoladana ma banaana buu ihi halkiibuu ku eriyey ninkii tumaalkaha lafdiisii ayaa maalintii ku xigtay wuxuu soo kaxaystay gabarh tumaala wadaadkii oo halkii fadhiyo kitaabkii shalayna haya wadaadkii baa haybsado oo wuxuu yidhi waar maaxaadaba ninkii shalay baad ahaa oo gabadhnaa maanta watale waa gabar tumaalo la isku reebay haa buu kitaabkiibu la soo kala baxay ninkiibaa intuu ku soo kacay ayuu kitaabkii ka laabay wuxuu ihi kani waa kii shalayeed inantiina igu diide dee kii tumaalaha soo saar buui kitaabkii tumaalaha bal hadda ninkaasi gefga uu galay intuu leeg yahay iyo beenta uu diintii ka sheegay iyo sida ay ugu soo oodantay bal hadda adigu fiirso way taasi waa mid qiso labaad oonanu goobjoog u ahaa maqaaxi annagoo fadhinaa ka mid a hargeysa ayaa nin kafdan badan oo ra-iislaabaa la kafdamay dad maqaaxida fadhiyo isgaranaya wuxuu uhi warniyo berigii hore haddaadna tidhaahdeen laydinka guursan maayo waa shaqo xun tihiin waanu ogolaanay buuhi laakiin ilmaadeerayaa dee shaqadii xumayd qaar baa maanta lagu qabsaday oo shaqadii waa la wada hayaaye dee kuwaa shaqada noogu imaanu kala guursanna buuhi ayagoo nimankiisaa u kafdamayaa nin wadaada oo aan garanayo culimadii waaweyneed ee la yaqaanay ka mid a oo meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi waar saynu kala guursanaa sabiyo aji baynu nahaye waa ninkii wadaadkahaa baa yidhi waar saynu kala guursanaa bu sabiyo aji baynu kala nahaye ninkii baa wuxuu ku yidhi oo sheekh waxaan ku weydiiyey sabiyo aji miya kitaabka ku taallaa buud wuxuu hal kitaabkay ku taallaa markuu sidaa yidhi kitaabkii ka been sheegay baan adkaysan kari waayo waxaan ku idhi adeer been baad sheegaysa gadaa sabiyo aji kitaabka kuma yaallaane markaasu way ku taallaa miyaanad arag addoommada buuhi addoommada markaasaan ku oo addoommadu ma qabiilba addoomma haddaad maqashay addoommadu ma qabiilo addoomma layidhaha baa jira waa qole ama diin baa lagu addoonsaday ama xoog baa lagu addoonsaday yacni maaha qolo addoonnimo u dhalatay macnaha waxaan walaalayaal taa ka wataa yacni culimadii ay ahayd mawqifka diinta wanaagsan iska taagaana saasay ayana uga qayb qaateen waxa arrinka sii adkeeye dhilibada usii adkay waxa weeye xaggii diintana lagama hor iman ninoo arrinkan xumaantiisa laguma sheegin haddaan walaalayaal soo ururiyo arrintani runtii waxay soo jirtay muddo dheer ma aha wax ku tegaya maalin iyo laba cisho toona ma aha wax ku tegaya wadaadkani hadday ka dhab tahay muu guursado hadday ka dhab tahay wadaadkan hadlaya muu ka guursado inanaga mida guursa wax ku tegaya maaha maalin iyo laba iyo saddex midnaba wax ku tegaya maaha wax waa lagama maarmaan qowl iyo ficilba waan lii sheegi doonaa horta ficil waa lagama maarmaan laakiin waxa ka horeeya qowl baa ka horeeya in la caddeeyo in la caddeeyo masaladani diin ahaan halkay taagan tahay iyo khatarta ay leedahay in la caddeeyo weligeed bana haddii la wado qowl lagula tegi mitae ficil waa laga maarmaan oo wuu iman doonaa markaa tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah arrinkan yacni haddii aynu doonayno inaynu halkii sharcigu dhigay aynu ku soo celinno tallaabooyin ayaanaya igu muuqataa in la qaado ugu horayn waa in dadkan waxyasaya ee dadka walaalahooda yasaya ay ogaadaan loo sheegaayoo laga dhaadhiciyaa in diintu sida aynu sheegayna ay tahay arrinkan iyo sida dadkan la yasaya uu yahay waxaan diinta asal ku lahayn waxaanay walaalahoodan ku samaynayaan inuu yahay shay xaaraana inuu yahay xabaalnololin yacni ayagoo nool la aasayo oo la dulminayo xaqoodii meel lagaga dhacay inay ogaadaan waa arrin laga maarmaana waa inay ka daayaan xaqiraadda waa inay ka daayaan cayda waa inay ogaadaan inay la siman yihiin waataan hore usoo tilmaamay waxyaalaha soomaalida ku dhacay yacni mushkiladda maanta haysato dulmiga dadkaa loo geysanayaa qayb ka mida weeye asbaabteeda soomaalida waxa u dhaqaana ruux dumara haddii la kaxeeyo haddii la kaxeeyo ruux dumara oo nin kaxayso inuu guurso u doono haddii la soo celiyaa waxa weeyaan dhaqanka foolxumay ku tahy inay dagaal ka yimaadaa la arkaa ruuxa dumara haddii la ogaadee la kaxaysa inay qolyahaa tahay waa la soo celiyaa lama ego halka dhaqanna lama ego diinna lama ego dadnimada lama ego bal waxbay gaadhaa heeradii mararka qaarkood in ninka guursada gabadh heerahaasa in lagu hamiyaba in la dilo iska daa isaga in qabiiladii qoladu kasoo jeeda la waxyeelayo ayaa lagu fikiraa hadda marka caynkaa la samaynaya islaamnimo iimaan baynu sheeganaynaa waxa ka sii daran dee dadkii camadaha aaba maahae in shabaabkii xataa saxwada in fara badan oo kamid a yacni culimadii sidaynu sheegaynay kuwa hore aynu ka hadlaynay kuwii dambe lafdooda in qaar fara badani ayaga lafdoodii waxaa dadka haysta unay haystaan imankaa qaar badan baan iyagu uri war waxaan ad wadaniyo maad iska daysa waxaan ad wadayd wadwado waxaan waxba ka suurtageda waxba ka hirgeli maaya maad iska daysa fara ka qaadi iyaga lafdooda cudurkii baa soo gaaray waxaan halkaa walaalayaal taladayda kusoo tilmaamaya waxa weeye nebi maxamed wuxuu yidhi man axaba an yuzaxzax can innaar qofka jeclada in naarta laga fogeeyo wayudkhala aljanna jannana la geliya faltaatihi maniyatuhu geeridu ha u timaado wahuwa yu'minu billah isagoo ilaahay rumaysan walyawma alaakhir iyo maalinta yawma alaakhirka waliya'ti ila annaasi aladi yuxibu an yu'ta ilayhi dadkana ha ula tago wuxuu jecel yahay in loola yimaado bal u fiirso waxaad jeceshahay dadku inay kuula yimaadaan adiguna dadka ula tag waxaanad jeclayn inay dadku kuula yimaadaan ee dadka hadduu kaaga yimaado foolxuma ad u arki lahayd haddana dadka kale hawla tegin heer waxay gaadhay walaalayaal yacni shaydaanku siduu dadkan ugu ceeray waxaa laga sheegaya ruux dumara oo qolyaha aynu sheegayna ka mid a oo nin dadkana guursatay oo sidii loo caayiye laga furay intay ka tagta bay xabasi guursatay yani laga diinba rumaysnayn kii nafdiisiibay ku dileen oo yidhahdeen miyaa taqaana waa qolada noocaase hadda waa ni aan diinba rumaysnayn kiina way ka fureen markay kana u diideen ummadii kalena u diideen maxaa gabadhii ku dhacday inay diintaba uga baxday markaa dee waayo ayagii way u diideenoo way ka fureen kii kale en wax alla wuxuu dadkan la walaagaya aanu jirinna ayadana way ka fureen markaa diintiiba way uga baxday waxaa kaloo walaalayaal tallaabada labaad ay tahay dadkan la xaqiray waa inay ogaadaan ayagaba markaynu doonayna waxaan in laga baxo markaynu tilmaamnay dadkan kale inay ufahmaan diintula saa tahay waa inay ogaadaan dadkan la xaqiray lafdoodu inay dadkan la mid yihiin in aanay ayaga lafdoodu naftooda dulaynin inaanay wadcigan iyo xaaladan ay ku jiraan ayaga laftooda ogolaanin hadday taa ogolaadaan waa mushkiladaha iminka jirta in fara badan way jiraan dad fara badan oon ogolaanin oo dadkan lamid aho waxaa muqaawamo ku sameeyey way jiraan laakiin in badan oo kamid a ogolaatay dee ninka isagu taa ogolaada ee sallaanka ka dhaca cid soo fuushinaysaa ma jirto waxa kale walaalayaal waa inay ku dhaqmaan dadkaasi haddii aynu doonayna inay wadcigan ay ku jiraan iyo takoorkan ay ku jiraan inay ka baxaan waa inay diinta islaamka ku dhaqmaan waa inay akhlaaqda suuban ku dhaqmaan waa inaanay diinta uga tegin dadkan waayo ilaahay baa iyagana abuuray dadkana abuuray diintana ilaahay baa soo dejiyey ummaddiisana uu soo dejiyey dadkani malaha diinta hadday takooreen ayagaa diintoodii meel kaga dhacay ee waa inay iyagu diintooda haystaan diinta dadkani male waa inaana diintiiyo dhaqankaba uga tegin nebi maxamed wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam xadiis imaam muslim uu soo saarayo ina allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakhariin ilaahay kitaabkan qur'aankaa wuxuu ku kor yeelayaa ummado iyo qolooyinka ku dhaqma akhbaartiisa rumeeya awaamirtiisa ku dhaqma wuxuu diida ka tegay ilahay kor buu yeelaya wayadacu bihi aakhariin kuwa ku dhaqmi waayana ilaahay hoos buu dhigaya hoos buu dhigaya markaa taladayda koobaadee aan kula talinaya waxa weeye inay noqdaan kuwa ilaahay kitaabkiisa ku kor yeelo ee aanay noqonin ee ku dhaqma diinta iyo kitaabka ilaahay markay ku dhaqmaan ilaahay baa kor yeelay cid walba ay ka sarraynaya inaanay noqonin kuwa kitaabka ilaahay diintiisa ka taga ee kitaabka dartii lagu hoos dhigo de waayo waxaa taalaa dad fara badan oo iyaguba nolosha ka dhacay oo liitoo dadkan kale ah dee markay islaamnimadii iyo diintii ku dhaqmeen ayaguba maanta madax iyo dad markaa marmuuqina ayay noqdeen ayaguna waxaanumay dhalnay hadday diinta ku dhaqmaan sida bilaal oo xabashi ahay oon la midaba hayni siday diintii usoo koriyay si ugu qalmay inuu gabarh qurayshyada guursado taasoo kale ayaguna noqon doona hadday diinta ku dhaqmaan waxaa kaloo aanu ku talinaya waxa weeye maanta dee dawadaha aad bay dadkani u tegeen way shaqaysteen marka ay soo noqdaan un tii lagu yaqaanay un inaanay dee halkii un ra-isliya kaboolo unaanay ka bilaabine dee tii lafdoodii baa laga qaadaya hadday taagnaadaan iminka dad badan baa usoo noqdo tii lafdoodii ku haystee dee iyaga lafdooduna inaysan ka gudbaanoo shaqadanu dadka kale ka shaqaynaya lafdooda ay ka shaqeeyaan oo ay bakhaara yeeshaan oo ay hudheello wax laga cuno yeeshaan oo kuwa la seexda yeeshaan oo bacadlayaal yeeshaan oo dee dadka ay shaqada kula tartamaan hadduu qofku isagu isdhiibo nin baan ku idhi wareedhe ma dhibimari kabaytala waxaan uhi war waxaad yeeshaa maxaa horta maraad soo noqotaan kaboolayo unu noqotaan iyo raisle maxaa bakhaariyo hudheello wax laga cuno u furan weydo wuxuu guuri waxay odhanayaa bakti bay qaleen buuri haddaan hudheel fura buuhi waxay odhanayaan buuhi bakti bay qaleen iyo dabeer bay qaleen marka qofku hadduu isagu yacni taa rumeeyo oo isaga sidaa uga dhimato cid soo kicinaysa iyo cid kor usoo qaadaysa midnaba ma jirto waa in ay carruurtooda waa inay ku daraan yacni waxbarashada nin baan ku idhi maalin maalmaha ka mid a waar inankan yaree dubaha u dhiibtay maad iskuul hageysi oo muxuu ku muxuu ku qabanayaa buui markuu iskuul dhigto muxuu ku qabanayaa buuri waxa alla wuxuu ku qabanayaa shaqana ku heli maayo meel kalena ku geli maayo he markaa waa inuu kabta ana kabaa musbaaraysa kabii musbaaraa buuri yacni qofku hadduu halkaa isagu isdhiga u qaato cid soo kicinaysaa ma jirto marka walaalayaal taladayda koobaad ee aan yacni ku boorinaya dadkaa waxa weeye si aynu uga baxno waxaa waa inay iyaguna isa soo qaadaan oo halkay maanta joogaan hadday tahay mid shaqo hadday tahay mid waxbarasho hadday tahay mid diineed hadday tahay mid akhlaaqeed hadday tahay mid dhaqanba waa inay kor uga soo kacaan nin baa wuxuu yidhi meel baan dukaan ka furtay ay dhow reeroo canka tegiin ruux dumaraan idhi buuhi naamaad madaxa wax taartid waxa igu tidhi buuhi oo miyaan iskeenaa maxaa madaxayga kaa galay mar haddaynaan iskenin madaxayga waxba kaama saarrabaysid yani qofku hadduu isagu halkaa isdhigo cid soo kicinaysaa ma jirto waxaa kaloo walaalayaa hadalkay aan ku soo gebagabaynayaa dhibtaasaa dhacday dhibtaa waxaynu kaga bixi karnaa waxa weeye diinta ilaahay wixii ay kaga baxeen asxaab iyo carabi waxay kaga baxeen bilaal wuxuu kaga baxay baynu kaga bixi karnaa baaq kalea jira maanta baaq kale oo gaala ay u baaqaysa iyo hay-ada iyo dad ku luglihi ay leeyihiin ka soo kaco boqol iyo toban magac ay u bixiyeen baa jira kuwa laftooda walaalayaal idiin baaqaya iyaga laftooda in loo baaqoo lainqaadiyo waayo imaa gaalo weeyaan imaa gaalo raac weeye iyaga laftooda in la badbaadiyo u baahan waxba idin badbaadin maayaan waxa idin badbaadinaya ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa ilaahay kitaabkiisa iyo diintiina qabsada dadka kalena waxaan kula talinaya inay iyaguna diinta saa u fahmaan oo iimaankeenna iyo islaamnimadeennaa ku xidhan ummaddaa waxaa laga daaya intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa waxaa jiray laba su-aalood oo wiiggii hore ayaa jiray labadaas su-aalood waxay mid ahayd macnaha muxuu sheekani hadday ka runtahay muxuu isaguba u guursan waay taa hore aan uga soo hadlay walaalayaal oo macnaha wax maanta ku tegaya hebel iyo hebel oo guursada maaha wax tallaabooyinkaa faraa badan u baahan weeye waxa weeye qowl iyo ficil waa lagama maarmaan laakiin labada dhinacba hortu in wax la